dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wacan u wanaagsan meel walbaad joogtaan iyo si kasta oo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka coloshada wareysada xilli walba codano kala adboonshada marka laga reebo habeenniba jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiirkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo buran gubac ku lisiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedka leekaadi gebigaaba midkaasoo rabugaban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebebsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guda kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday disi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirta gurwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi god cirmaana ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan u wanaagsan waa qaymis jimca soo gelayso soddonka bisha koowaad ee january sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka cawaan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doono qarciyo xoog leh ayaa maanta lagu xiray laguna burburiyey qaar ka mida gaamarooyinka ku xirnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib billa warar arrintaas ku saabsan qodobada kale barnaamijka cawaan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa warka soo saartay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigi ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin gobolka qoyibare ee waddanka kenya warar arrintaas ku saabsan ayaad goru maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaada doono waxaa qayb ka noqon doona shariif xasan sheekh aadan oo ah madaxweyne dowladda kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya ayaa kulan xasaasi waxay ku yeesheen magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa laga wada hadlay arrimaha qayb ay ka tahay xaaladda cakaran ee ka jirta deegaanada galmudug waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobo la sheegay in la isku afgartay qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona golaha wasiirada maamulka puntland oo shir ku yeeshay garowe waxaa maanta ay isciyeen xeerka dugsida qur-aanka ee deegaanada maamulka puntland sidoo kale waxaa laga wada hadlay cudurka coronaviruska oo laga cabsi qabo aynu soo gaaray qaybo ka mida deegaanada maamulka puntland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib ilaal faahfaahin arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamij aan kusoo qaadan doono wax qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa ka hadashay xaaladda wasiirkii uu sababta amniga maamulka jubbaland waxayna dowladda federaalka soomaaliya ay ka dalbadeen mar kale in la caddeeyo halka uu ku sugan wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsada warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal xildhibaanada galmudug garabka ku sugan magaalada gaalkacyo ee taageersan madaxweyne axmed ducaale geellixaaf maanta gaalkacyo doorasho ku qabteen waxayna doorteen madaxweyne iyo sidoo kale guddoon baarlamaan warar arrintaas ku saabsan ayaad goor maqli doontaan qodobada wax soo koranta barnaamijka ugu jiro ayaad maqli doontaan xubintaad ku xisaab badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka waxaad ku dhegaysan doonteen heesta dalkan faylahow daa'inkay nisiiye dabeelis isgooshe wallinku doorsadaan dehabko ereentiis qalanka kaduugu lamba dareeraw daldaladaawdawlii ubaahna wadaneeyaw dawlii ubaahna
talinta iyo diyaarinta barnaamijka nooniga xasan saaxiibkii cumar axmed raxam suxeefo iyo maam nuur axmed ayaa barnaamijka caawa si waajira u farsameynaya ee waa mar kale iyo xulusha waraysyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
kulanaasanayaan saaxiibyal kusoo dhawo barnaamijka waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka tirsan oo galmudug ay ka taliso xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug ee taageersan madaxweyne axmed ducaale geellixaaf ayaa maanta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxay ku doorteen guddoomiye baarlamaan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigaan xubnaha baarlamaanka taageersan madaxweyne axmed ducale geli xaaf ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug u doortay sheekh ibraahim sheekh xuseen guureeye halka guddoonka baarlamaanka galmudug u doorteen xalad cali xalad oo u ahaa guddoonka ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka galmudug ee koowaad sheekh ibraahim guureeye oo ahaa wasiirkii wasaaradda waxbarashada ee galmudug haddana xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug u doorteen ayaa ka hadlay dareenkiisa wuxuuna sheegay in galmudug ay tahay mid dagaalkacyo lagu dhammaysta islamarkaasna aysan jirin galmudug kale oo deegaanada galmudug ka jirta وصحبه وسلم آه، ugu horeyn waxaan halkaan doonayaa inaan idiin soo tabiyo een, hambalyo een, dhammaan xildhibaanada halkaan fadhiya iyo iyo dhammaan ururada saxaafadda een, bahda bulshada rayidka ah. Een, waxaan si kaloo halkaan aan hambalyo gaara uga tirayaa ciidamada een, amniga sugayay oo kala ah hadday ahaan lahaayeen ma garanaysaa een, daraawiish nabad sugid military intaba ayagana waxaan u mahadcelinayaa waxaan kaloo halkaan doonayaa inaan si gaar ah oo mahadnaq halkaan uga soo jeediyo guddigii doorashada oo soo waday hawshan adag sida hufan oo dheelitiran ay u soo daadihiyeen inay maanta halkaan doorashada qabsooto Een, sidaa la socotaan een, mudanayaal maanta wixii ka dambeeya waxaan filayaa in galmudug ay leedahay hay-addii sharci dejinta saxda ah haddii la yidhaahdo Een, waxaan halkaan ayadan aan doonayaa inaan wax yar mashaakilka galmudug iyo dhibaatooyinka maanta galmudug dagaaliyey inaan ayadan aan wax ka idhaahdo Een, sidaa la socotaan een, waxaa ka socda maanta galmudug khilaafaadka ragaadiyey meel walbaba curyaamiyey sidii ay ku bilaabeen iyo meesha ay hadda u socdaan cidna kama qarsoona sidaa la socotaan een, laba kun iyo siddeed iyo tobankii laba kun iyo siddeed iyo tobankii bishii sagaalaad ee, maalinteedii bishii afraad laba kun iyo siddeed iyo tobankii maalintii hay-addii sharci dejinta ee federaalka ah la inqilaabay oo la burburiyey maalintaa wixii ka dambeeyey dalka waddadu ku socday iyo meesha u socday iyo jahwareerka u socday waxay ka timid markii la burburiyey hay-addii sharci dejinta ee golaha shacabka qaranka soomaaliya runtii maalintaas wixii ka dambeeyey waxaa soo baxday in aysan jirin wax la yidhaahdo sharciyad inaysan jirin wax la yidhaahdo maamul iyo kala dambeyn iyo korjoogteen hay-adihii loogu tala hay-addii loogu talagalay inay shaqadaas gudato markii la curyaamiyey ayuu dalkii wado qalad qaaday annagoo taa ka duulayna dhibaatada maanta galmudug ama dalka qaarkood maga gobollada qaarkood haysata waxay ka soo bilaabatay maalintaas guddoomiyihii hore ee hay-adda sharci dejinta brofesor maxamed cusmaan jawaari si maaragtay aan sharciyad ahayn xilka looga qaaday runtii galmudugta maanta aad u jeedaan oo dulsamareeb waxa ka socda anigu waxaan ka mid ahaa galmudugtii ugu horreysay maalinta la asaasaayey magaaladan gaalkacyaan joogay allah u naxariistay nin maxamed wasamakiimiko oo ahaa aabbihii foundationka ama isku keenay inuu galmudug maanta magacaasi yeesho intaa kadib waxaa markaa la yegleelay dowladdii ugu horreysay uu madaxweyne ka ahaa madaxweyne axmed caalin waa garanaysaan waxaan ka ahaa dowladdaas wasiir iyo la taliya intaba waxaa ku xigay dowladdii sanatar sanatar hadda cabdi qaydiid uu madaxweyne ka ahaa isagana wasiir iyo la taliyaan ka soo noqday cabdikariim ma garanaysaa madaxweyne xaafo hadda u dambeeyey shantaas madaxweyne process ah ayaan systemka galmudug ayaan la taliya iyo ma aan xukun ka soo hayaanin aqoon iyo khibrad in ugu filan oo reer galmudug oo maanta aan isleeyahay way kaa maqan tahay abeeratil ma jirto dhibaatooyinka qaarkood maanta galmudug haysata waxay saldhig u tahay runtii in shacabka loo daayo taladooda ayagu kasadaan ismaareeyaan oo aan faragelin ku imaan sidaa la socotaan doorashadii hadda lagu dooranayay madaxweyne axmed duxaale ayadoo faragelin aysan jirin cidna ka imaanaysa ama dowladda ha ahaata ama dad kalaba ha ahaatee si sharafna lagu kala adkaaday si sharafna aynu su nin walba mid kale u hambaliyeeyey intaas ayaan sugaynay hadda laakiin ma aysan noqon in hadda laismaquuriyo laiscaburiyo la yidhahdo hebel hala doorta ayay maraysaa saaka kusii dheeraan maayo kulley waa qof walbaba waa ka darasan yahay xaaladda maanta meesha marayso maanta ulubixaadkii waxaa la taagay galmudug hay-adda sharci dejinta hay-addan sharci dejinta waa hay-ad laga doonayo shaqadeeda waxay tahay oversight wax luqadda ingiriiska lagu yihahdo korjoogtay in hay-adda fulinta daba gasho inay raadiso xuquuqdii dadka ay matalayaan siddeetan iyo sagaalkiina xildhibaan oo hadda baarlamaankan ay thinkii calculation ahaan qof walba wuxuu matalaa soddon iyo afar kun oo qof oo reer galmudug ah mas-uuliyad saaran maaha intaas waxaa sii dheer oo u baahan in la helo mas-uuliyaddaas inaad idinka dhexda u xirataan oo aad u soo jeesataan halka haddaan lagu haro midadiiladii hambalyeyntii iyo sasaaleyntii waktigan waa wakti nagu gaaban waxaan rabaa maanta halkaan inaan baad halkaan uga jeediyo baarlamaankan maanta halkaan lagu dhaariyey kalfadhigiisa koowaad wuxuu ka furmi doonaa magaalada cadaabe kalfadhiga ugu horeeya hadda baarlamaankan waa cadaado in this week insha allahu tacaala waa inaan halkaas baarlamaanka u guuraya halkaas waa ka furmayaa afarkan ugu garagalo reer cadaado sidaan ku ogeyn ayagana soo dhoweynta iyo marti martida iyo waxaa looga baahan yahay xildhibaanada ee baarlamaankan cusub inay u istaagaan siday u soo dhoweyn lahaayeen oo ay u fududey lahaayeen howlahooda jaqidajinta inay qabsadaan waxaan doonayaa halkaas inay caddaato in baarlamaanka uu u socdo magaalada xaruntiisii cadaado oo madaxweynahan hore u saxiixay dowlaa midda labaad waxaan halkaan doonayaa inaan kula dardaarmo mas-uuliyadda aada haysaan saacaddan laga bilowdo inaad u istaagtaan sidii loo miday lahay galmudugta maanta dhibaatada aada u jeedaan ay dhex taagan tahay waxaan doonayaa oo kale inaan halkaan ku soo gebagabeeyo runtii fariin mardhow ii soo dhacdaa jirtay laakiin inaan xaqiijinaan doonaynaa insha allahu tacaala intaan idinla wadaagin waxaan ku soo wareejinayaa saaxiibaday waxaan noo dardaarana haddii alla yidhaahdo wada shaqayn iyo hubnaan iyo mas-uuliyaddooda walba iska saaro sida ugu istaagi lahaa xilka maanta ugu dhaantay wasalaamu calaykum waraxmatullah laabada hawshaa soo waday kasoo qaybgalayaasha xildhibaanada sharafta leh dhammaan waxaan lagu salaamayaa assalaamu ullahi calaykum
xarad cali xareed dhankiisa wuu hadlay wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay joojiso qaska iyo foodada ay ka wado gelmudug islamarkaasna gelmudug aysan la baahan oo iyago gelmudug mas-uuliyiinta ay yihiin islamarkaasna loo baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ixtiraamto madaxda gelmudug ee lagu doortay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug joojisana dhibaatada galmudug iyo coladaha ay ka horaanayso
waxaa sharaf weyn maanteenoo ah inaan galmudug maantay intii ka dhimanay tilarka loo taagay guddoonkii iyo xubnihii kale ee ka dhimanaa iyo galmudug laadiso maantayto sharaf weyn bay galmudug u tahay oo gudu sooyootay intaa kadib galmudug iyo waxa ay soo martay iyo hagargaamadii waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan caddayno inay ka soo qabanayso haddii aan la yidhaahdo hadda ka hor waxaan ka hadlay anagoo ku joogo soomareeb inay gelmudug u baaran tahay xaalad u dawaare deg dega si xaaladaha jira markasta wax loo qabto iyo cadaalad darada dadka iyo waxay ka jiro abus abus garaynta lagu hayay ilaahay baa mahad iskale dadkii reer galmudug midahaas hadduu ka watashaday arkay wixii meesha ka jiray iyo qasabkii iyo jatuubkii uuna u soo noqday reer galmudug in ayagu doorashadoodii xor iyo xalaala sameeyaan waxaa la odhan karaa doorashadana waa midii koowaada nooceeda ee dhacda doorasho wuxuu ii sheegay ninkaan iga horreeyey bacmadow iyo baccadmin aan ugu kala garanayo baarlamaan baarlamaan doorasho aan wax laaluusha iyo wax kale qof walaba codkiisa uu siinayo qofka uu cadaalada bidayo taas waxay kutusaysaa waxaan ku shaqaynaynaa inay tahay wax saxa inay tahay inaanaan doonayn maanta adduunyo xilli maanta galmudug adduunyo laga dooran lama maraysa xilli maanta badbaaday maraysaa waxaan rabaa marka inaan eh, saddex arrimood keliya diiradda saaro galmudug inaan oo horena ooga soo shaqaynay adogtiisa xayaasheeda galmudug baan ahaa ilaa intaasna wasiir baa galmudug ka soo ahaa haddana madaxweyne ku-xigeen haddaad ii doonateen waa mahadsantihiin shaqadii awalba galmudug aan idiin hayay baan idiin laabaya haddii aan la yidhaahdo Eh, waad ogtiin muddadii aan joogay iyo waxbarashada waxyaalaha aan ka qabtay intii aan joogay iyo deeqaha ilaa iyo boqol ku dhowaad qof baan deeq waxbarasho bannaanka u diray iskuulaadkii aan ka dhisay eh, galguud iyo mudug eh, inta boqol boqolka keliya ku fadhida siddeed iskuuloo min boqol boqol ku fadhida ilaa toddobaatan in ka badanna waa ka dayactiray iskuulaadka ee labada gobol Eh, waxaa la yidhaahdo marka insha allahu tacaala haddana madaxweyne ku-xigeenka waxaan rajaynayaa aragtidaan saari doonaa midaynta dadka inaanu isku- isku raadinno aanu raadinno inaanu eh, walaalaheen muslmareeb oo kale haddii aan la yidhahdo wadahadal aan la galno inaanu awalba sidii haddii aan la yidhaahdo galmudug isku keentay ee rusullo iyo galmudug eh, madaxweynaha galmudug baa ka shaqeeyey nabad ka gaartay in la mideeyo haddana waxaan rajeynaynaa inaanu si lagu midoowno dowladda dowladda federaalka waxaan leeyahay awal hore waxaan dhowr jeer aan idiin baaqday waxaan idiin sheegay min ibtiqaa ilkhayr ibtiqaa u sharri waxaan leeyahay iyada doorashaas ku timaadeen dalka xoog kuma inaan imaanin shacabkii shalayta kalsoonida iyo reerreynta idiin hayay hadda wuu idin nacay waxaan biliis aan biliis waxaan idinka codsanayaa inaad isaga tagtaan oo iscishaan baan idinka codsanaya bilis waa idinka baryaynaa wax hadda haray saddex sano waad ogtiin wax lagu soo jiray waxaa maanta haray inaad eh, intadii gacanta la gashaan oo waar criminal aad noqotaan hadda intaan kuliya hartay waa idiin sheegnay hore aan idiin sheegnay shacabka rabitaan awal idinku keenay haddana shacab iyo siyaasiba waa idin nacay waadna ogtihiin wiil yaroo facebook wax ku qoro oo guulwadaha idin buunbuunaya wax macnaa ma samaynayo shacabku kalsooni idiinma hayo biliis stap down baan leenahay biliis stap down waxaan rabnaa haddii aan la yidhaahdo eh, shacabka reer galmudug inay nala shaqeeyaan baan ka codsanaynaa raganimadaada waa intaad ka dhigataa liin haddii aad nala shaqaysaan waan guulaysanaynaa horaan u soconaynaa haddii alla kuweedana hayo ee amnigeenna iyo dhaqaalaheenna iyo dakhligeenna iyo maamulkeenna iyo dowladnimadeenna saraan u qaadaynaa waa isku filannahay haddii aan la yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xareed cali xareed oo ahaa guddoonka ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug haddana maanta loo doortay guddoonka koowaad ee baarlamaanka galmudug ee garabka madaxweyne axmed wacali geelle xaaf ayuu kaasi ahaa oo maanta hadalkaas ka jeedinayay doorasho maanta ka dhacday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweyne axmed wacali geelle xaaf ayaa hore u sheegay in mudxeedkiisa ay dhammaan sidaasna daradin ay baarlamaanka galmudug u dooran doonaan madaxweyne ku-xigeen halka ay sii wadi doono madaxweynaha galmudug axmed wacali geelle xaaf wuxuu sidoo kale dhowaan u shaaciyey inuu kaalshada ka noqday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo marka hore u wakiishay doorashada galmudug kadib markii uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku faashilantay doorashada galmudug iyo dhismaha galmudug loo dheeyahay xulashada doorashada ayaa dhegeysanaysaan radio canax oo la socotaan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda arrimaha dowladda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawd ayaa maanta magaalada caasimadda muqdisho uga qayb galay munaasabad tababar lagu soo xiraya shaqaale ka tirsan xafiisyada ra-isul wasaaraha madaxweynaha iyo sidoo kale xafiiska wasaaradda arrimaha dowladda dowladda federaalka soomaaliya oo dhow shaqalahaas oo kasoo bartay xafiiska diblomaasiyadda caalamka ee magaalada caasimadda muqdisho ku yaala ee dhowaan uu xarga ka jiray wasiirka wasaaradda arrimaha dowladda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad wasiirka wuxuu sheegay in xilligan ka dambeeya dowladda federaalka soomaaliya ay si wanaagsan ula dhaqmi doonaan wadamada caalamka islamarkaasna ay soo bixi doonaan diblomaasiyiin aqoon saraaka haysata siyaasadda wadamada caalamka waxaan kulligiin eh, idinku hambalyeynayaa eh, sida quruxda badan eh, oo aada eh, u qabateen tababarkii eh, ugu horeeyey ee machadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibaddu uu qabto sidii loo furay annagu aada baan ugu faraxsannahay Eh, waxay ka mid tahay maalstoonada maalstonis ama eh, bartilmaameedyada eh, badan oo aynu rajeynayna inaan gaaro oo tusaale u ah ama wax ku kordhinaya dib u yogleelidda iyo xoojinta hay-adaha eh, qaran hay-adaha dowladnimo oo ina ka burburay aadna inoo ku taba inoo ka tabar daraa marka innagu wasaaradda arrimaha dibadda haddaan nahay waxaan rabnaa inaan kaalinteeda ka geysano innagoo maxadkan isticmaalayna oo maxadkan ka dhiganayna vehicle ama maaragtay gaadiid ama dariiq lagu horumariyo tayada aqooneed shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo hay-adaheeda sida aada maqasheen aan hubo oo idiin sheegeen khubaradii halkan hab maamuusku diblomaasiyadda iyo wixii la xiriira waxa weeyaan waxyaabaha lagu muujiyo qaran qaangaarnimadiisa ummad ilbaxnimadeeda iyo feerka dowladnimadeeda marka sharaf ayay noo tahay in generation cusub oo dhalinyaro ah oo gabdhiya wiilale gabdhuhu waa ku yaryihiin tiradaan markaan fiiriyo waxaan rajeynayaa marka dambe inay wax isu isku isku haddaysan isleekeen ay isku dhodhow yihiin qaarkayo arrimahaa sensitive ayaanu nahay adduunka maanta la joogo ragga iyo haweenku waa inay isgarab istaagaan waa inay isla shaqeeyaan waa inay fursadaha wada helaan si ummaddu u horumarto marka ummadihii kale arrintaasi waa xaqiiqsadeen inaguna inaynu ogaano way fiican tahay marka waxaan rajeynayaa in anaguna aanu shuruudaha ku daro inay jirto gender balancy hay-adaha kalena hadda ka bacdi markaan guideline siinayno aan idhaahno soo dira haddaad afar qof soo diraysaan laba gabdhaha ahaadee sida keliya oo mujtamaca horumar ku wada gaari karo wey laakiin waxaan rabay inaan dhaho dhalinyaradan meesha fadhiyo tababarka qaatay iyo dhalinyarada cuslaaday oo mar sidiin oo kale dhalinyaro ahaa oo wasaaradda arrimaha dibadda sidiin oo kale iyo hay-adaha dowladda kasoo wada shaqeeyey inay isdhaafsataan afkaar oo aqoontii iyo waaraagnimadii laga soo minguuriyo jiilkii ficii hore waayo aragga ahaa oo soo arkay dowladnimo jirta iyo diblomaasiyad la adeegsado idinka maanta idiin soo gudbiyey isku dhiibkaas sharaf weeye waxay calaamad u tahay horumarka dowladnimada lagu tilaabsanayo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan rajeynayaa inaydan dhegaysan keliya aada isku daydaa inaad ku dhaqataan cilmi kasta wuxuu macno leeyahay haddii lagu dhaqmo haddii aan lagu dhaqmin waa wax inta halkaan dhegtaan galay dhegtaan kale ka baxay waxaan kaloo rajeynayaa inay noqoto arrin joogtaa idinku aada soo noqotaan oo tababaro kale qaadataan kuwo kaleeto ay yimaadaan naxadka iyagu waxaan rajeynaynaa naxadka wasaaradda arrimaha dibadda naxadkeenu inuu ahaado mid eh, mashquul ah oo tababarada heerarka kala duwana wada Eh, tababarayaashana annagoo aada ugu mahadnaqayna waxaan rajeynaynaa inay ay si joogtaa ay tababaradaas ay u bixiyaan waxaan rajeynaynaa shaqada maanta bilaabatay eh, inay horseedo eh, tababaro kuwan ka waaweyn oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba leh oo dadka qaarkood ahda dad badan ayaa ila- maanta hadda madaxweynahan ka yimid waxaan ku yidhi waa ka- waa ordaya waa degdegsana isaga reer wasaarihii oo isla jooga oon hawl fadhina waxaan yidhi waxaa sugaya inaan soo xiro tababar aan naxadku samaynayo marka dadku dhegtay u wada taagayaan eh, naxadka iyo waxqabadkiisa faa'iidada ka imaanaysa Een, waxaan kaloo rajeynayaa inaanu mararka soo socda naxadka gudihiisa meeshiisa naftiisa aan ku qabsano tababarka naxadka wasaaraddu ka mid yahay laakiin eh, facility gaar ah eh, oo loo sameeyey baa jirta marka facilitygaas inaan mar dhow adeegsano oo halka aan joognaan rajeynayna Een, marka sharaf bay ii tahay inaan idinla joogo markii eh, maxadka la furayey maanta oo lasoo gabagabeynaya inaan idinla joogo idinkala soo qayb galo fikradda tababarkan waxay ka timid eh, madaxtooyadoo soo codsatay laakiin waxaan dareensanahay in madaxtooyadii hadda ay ugu yar yihiin dadka ka faa'iidaysanaya maxaa yeelay socdaalaha soo galay baa igu maqaalah oo ay aadeen Eh, markaas ayaa markay maxadku madaxtooyadu soo codsatay ayaa macalimiinta iyo maamulka wasaaraddu ku fekereen in la ballaariyo oo lagu daro xafiiska ra-iisul wasaaraha eh, xafiiska socdaallada golayaasha shacabka oo kala duwan labada labada aqal eh, nabad sugidda nabad sugidda anaa anaa anaa xiiseynayey maxaa yeelay eh, sugiddu waxay ka mid tahay hay-adaha muhiimka ah oo dalka u adeega laakiin sida dadku u fahamsan yihiin nabad sugidda sida adduunka looga dhaqmo eh, waa kala duwanta nabad sugiddu ma aha eh, xafiis dadka lagu caburiyo ama lagu waxyeelo waa meel dalka dantiisa loogu adeego nabadgelyadiisa sharaftiisa lagu sugo sugidda sharafta dalka waxaa ka mid ah diblomaasiyiinta leh immunity-ga in loola dhaqmo sida uu qabo sharciga eh, diblomaasiyadda adduunka conventions ayaa jira ya waxay leeyihiin immunity khubaradii waa joogaan immunitygooda waxaa ka mid ah eh, inaan warsooyinkooda la baarin inaan la cacamin cacaminta waa taqaana harassment inaan lagu samaynin oo la dhidhibin inaan la istaajin adduunka xataa eh, maxaa la yihahdaa counterada immigrationka waxay leeyihiin eh, counter gaaray leeyihiin oo diplomats la yidhaahdo way socdaan Eh, annaga cabashooyin baana soo gaara ku saabsan in diblomaasiyiinta loola aan loola dhaqmin sidaas ka sokow in conventionka aynu inagu wax qayb ka nahay conventionku waa waa cahdi waa ballan dunida ka dhexeeya oo inagu aynu wax ka saxeenay ballamaduna maadaama baryahan dadkoo dhami wadaadda iska dhigaan dad diinta jecel iska dhigaan ballamadu diinta waa ku weyn tahay islaamka waxaa la dhahay ina alcahda ya kaana mas-uula ballanka la galo waa mas-uul baa dad ka saaran waa in la fuliyaa waa la iskula xisaabtamaya xagga samaawiga waa qowlkaaga waa wax ku qabanaya oo lagugula xisaabtami karo da ilaahay kugula xisaabtami dunida laga lagula xisaabtamaya adduunkaa kugu gula xisaabtamaya kugu qeybeynaya intaasoo dhan haddaad ilowdid waa wax dhaqanka soomaalida ahaan jiray oo dhaqanka soomaalidu dadka martida u ah si gaaray u qadarin jireen dhaqan martineed aya martiyeed ayaa jiri jiray martida waa la kalaameyn jiray waa la sooriyi jiray xataa reer baadiyahu dhaqa waxay uleeyihiin asics gaara oo oo martida loola dhaqmo marka laakiin waxaasoo dhan haddaynu ilowno oo wareeray waayahan dambeeto waa inaynu tixgelinaa in diblomaasiyiinteenna innaga sida inaga la- waxaa jira waxa la yihahdo principle of reciprocity ya kama tukaalu yukaal may ahayn kamaa tudiinu tudaan sidaa aada ula dhaqantid dadkaa lagula dhaqmaya marka haddaynu meelahan eh, waana nagu dhacday hadda yani arrimahaas waa annaga wasaaradda arrimaha dibadda we are facing it dhaqan naga xumaada oo qaarkeen sameeyo waxay saameyn ku samaysaa diblomaasiyiinteenna qaran qarankeenna dibadda uga adeegaya haddaa qof xagatida surweelka ka jiidid diblomaasiyaantaada surweelka laga jiidaya haddaa aeroboor ku qabsatid aeroboorka lagu qabsanaya hadda w- w- dhibtaas waana haysataa dhaqamo waxyaaba halkaan ka dhaca daraati marka kulligeen waa inaan ogaanaa ya in ballan in cahdeenu gallay uu jiro in wax ka seexanay in dhaqan adduunka ku dhaqamo la isku yaqaano ilbaxnimo ay jirto in aynu ka fekerro dadkeenna adduunka kala jooga sida loola dhaqmay immigrationku waa inay ogaadaan siday ula dhaqmaan dadka imaanaya dalka ayaa loola dhaqmayaa dadka soomaaliyeed marka u adeegidda dadkaaga waxaa weeye inaad inaad waaci ka ahaatid in adigu sida aad u dhaqantid eh, dadka loola dhaqayo marka qof kale asxaan ha u samaynin waxaa asxaan u samaysaa dadkaaga ila adigoo berito meelahaas aa- aa- aa soconaysaayo maagta lagu arkaya marka mabaadi saas camal oo ina hagta waa inay jirta ya innaga waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad kusoo korteen dawlad la-aan nidaam la-aan order la-aan intii dawladnimadu naga burburtay wareeraan ku jira wax kasta jaantaa rogan oo furan bay ahayd generationkana yararkaa annaga xataa qaarkayaan dawladnimo arkin annagoo dad waaweyn dawladnimo soomaaliyeed aan arkin maxaa umalaynaysaa idinka marka waxaa laga yaabaa sida adduun aan ugu nimid soomaaliya inaan u qabno in adduunku yahay adduunkuna saas maaha marka hadda oo mas- he- eh, meel mas-uuliyadeed aan joogno ilaa kulligeen mas-uuliyiin baanu nahay maganaysa heerar kala duwan waa inaan mas-uuliyadeenaas u qaadanaa eh, serious mas-uuliyaddana waxaa loo loo qaadaa maaha inaa intaa ah, ah, shaati surweel gashatid aad gurigaaga la tagtid mas-uuliyadda waxaa loo qaadaa inaad ugu adeegtid ummadaada iyo iyo bani aadamka marka arrintaasi waa waa waa very important waxaan rajaynayaa aan hubaa in eh, inkastoo halkan ku qoran tahay in mahabaamuuska oon laga hadlay in conventioniska iyo diblomaasiyadda iyo ethicska iyo
howsha wareysidaa ayaad dhegeysanaysaa radio cdn oo la socotaan saaxiibayaal waxaan markan howsha wareysidaa ayaad dhegeysanaysaa radio cdn oo la socotaan taliyaha taliska ciidamada mareykanka ee loo yaqaan africom oo gudda hoosaad ka tirsan senatarada aqalka sare ee mareykanka ayaa su-aale waxay ka weydiiyeen wararka dagaalamayaasha al-shabaab ku qaada salig bondambay waxa uu qiray in ciidamada mareykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa general stanel tiford waxa uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay awood u yeesheen inay soo jebiyaan xeendaabka saliga bandaba islamarkaasna ay gudaha usoo galeen dad badan ma oga balse saliga ciidamadeena ku nool yihiin ma ahan salig la weeray hase yeeshee waxaa awood u yeesheen inay soo galaan saliga oo ay dilaan saddex qof oo maraykan islamarkaasna ay buriyaan lix diyaarad sidaas daraaddeed um aysan daa- diyaarsanin sida loo baahnaa ayuu yidhi taliyaha ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda africom ee loo yaqaan africom jubta qaryo xoogan ayaa saaka aroortii hore waxaa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho kuwaas oo ka dhacay wadada maka al mukarab ee muqdisho qaracyadana ayaa minanka nuuca dhulka lagu aasay waxaa lagu xiray qaar ka mid ah kameroonka c c t v loo yaqaan oo bilowga kahor oo bil kahor lagu xiray qaar ka mid a waddooyin ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho dad usoo baxay subax hore saaka ayaa sheegay inay maqlayeen jugta ilaa shan qarax oo isku xigay kuwaas oo lagu buriyey baalayaashii xambaarsanay kameroonka qaar ee dowladda federaalka soomaaliya ku xirtay waddada maka al mukarama gaar ahaan kuwa ku yaalna waaxiga iskuuska dabka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka aan helayno aan ka helayno qaraxyada maanta lagu weeraray muqdisho ayaa intaas waxay ku darayaan in qaraxyadaasi ay buriyeen dhowr kaamiro oo ku xirnaa waddada al waddada maka almukaraba inkastoo ay tiro rasmi ah aysan haynin burburinta kaamirooyinkaasi hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nasar loo yaqaana ayaa dhowr bilood ka hore waxay waddoonka qaar ku yaalla muqdisho waxa ay ku xireen kaamirooyinka loo yaqaano c c t v kuwaas oo lagu talagalay in loo adeegsado dhanka amniga magaalada caasimada ah ee muqdisho xulsha warashada dhegeysanaysaa radio cedanaha waa la socotaan saaxib iyaal madaxweynihii hore ee dowladda kumaalgaarka ah ee soomaaliya ana hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed iyo wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james wan ayaa kulan wadajira waxaa ka yeesheen xaaladda cakaran ee galmudug ka taagan iyo arrimaha doorashada galmudug labada mas-uul oo kulankooda lagu soo hadal qaaday khilaaf ka taagan doorashada galmudug iyo sida xal looga gaar karo iyadoo loo wada tashanayo saamidada siyaasadeed ee ku sugan deegaanada galmudug doorashada khilaaf badan nahariyey ayaa waxa ay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya inay dejisay xeesada iyo doorasho loo sameeyaha laguna wada qanacsan yahay inay ka dhacdo halkaa taasoo lagu diyaar garoobi kara wadahadal iyo isku tanaasul dadka reer galmudug ay sameeyaan qayb guddoomiye barnaamijka ayaan isa soo gaarnay waxaa halkan kusoo dhawaataan xubintaad ka cusaaban ee kaalma
aryadaha kalamaaney waxaan cajirada weyn lasida rati daba go'an warkiisa ma rabe xaadii haysiin
walgagadikilagadoontatinabadinolalahaayna bilaashaad u warwareeganaysiin waxaa hore loo yidhi warwareegatay wax ma garatay gabgalalalalalab goobaa ka dambaysaa layidhi geela la sheegaayo lama kalbariskal war la'aa la yidhi war wareegtoy wax ma gadatoy suuqa salowleys holdi ma qabtida miyaa xaalkiinu maraha beriga war kalamaanay waxaa la yidhi cirooliya carruur iyo haween caaqil iyo wiil yar nin cilmile digtoor caanbixiyo caaqil iyo shiikhba canasiirta wada beegsatiyo cadowgan laynaya haddii aan wax laga caymin oo layska celinaynin oo maamulkii waxaan baarayn la diro keliya caadaystay caloolyow adduunyiyo dadkan ciila laabadaye cuqubaduna kii galabsaday cidhisan doonta war cuqubadii waa sii badad war ma haysiin dadkii waa lasna soo dhaafay hadda derbiyadii iyo baalayaashii hala dumiyaa timid marka hore maxaa loo dhisi arooda ceebtooda ma aha caadadooda waaye war anii waxaan la yaabanahay dadkii nabadgeli waaye baalihii soolarkaay nalka lagu ifsanaay oo la raba inay kaamira kashifaysa badbaadiyaan nimayow mayba su'aalo oo eh kaamira nala sheego horta isgoosyaadka yaali isgooska ninkii nana araayahaay seeka qaraxdi war ninka kaamirada qarax ku xidhay kaamirada kale muduweyne miya dhafar xamuud raagaa jiryaa maleeha maya aroostaas maaha aamina nairobiyay ka dhargeen war kaamirooyinka la qarxiyey waxay ku yaaleen isgoys afarta dhinac ciidanka joogo markaa sababta ay ku dhacday ayaan garan waayey war ama iyo qudhoodu dhisadeen amay af wax cunaxi soo tahay hee war markii kaamirooyinka buglasi taliyihiisa lig waa beriya soo toosi asagoo ciidan watuu yimid kadibna kaamiradii oo la qarxi baalihii oo dhulku yeela uu ku amray askarta inay weerjiyaan marka waxaan la yaabanahay intay caafimaad qabeen maxaa loo ilaalin weye warnimiyo hata ka horaa lanku halkudhunti weli weydiyoba meer ragdi ayaa loo aragi koortiya kiirinaytina baal yaalla madaasan disan fiiri meerey halun libee wa qaadi aw libee halla qabtay aniina koortay gabay taliyaasal dig waa beri reeda walaagila garihi wal gariyeyna birtinin fiiriya wa erya kaale shaqada boolisku sow maaha marka dembigu dhaco inay ka daba tagaan war dembi lagama daba tegine meeshii dembigu ka dhacaa la fadhiistaa lagu yidhi horta dembiga in laga hortaga xaal lagu diiday war wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid jaran miyaa la soo helay war lanki dhunsana ayaa la helay lankaas wal dhumi aryaa taas waa nin sheegaa ma dhaafte haddaad meel ku og tahay u cadday ciidanka daba jooga war tali xijaar waa kii yaa sheegan idin yidhi yaa sheegan idin yidhi wixii uurka kaa jira afkaa kaa xadaa la yidhi abdulo afka batu ulaas madaan wal eri shibnoo dheh shaydaan buulo shibnoo dheh shaydaan buulo war ninkii musharaadiin baa qaatay ninka meel ku sheeg ah war ninkaasi geeriyo nolol buu mid u dhexeeya labadiyo nolol baana cid ugu dambaysay war degmada kaaraana maanta laga baarayaa layidhi gubadley ma laga soo eega iyada war awal baan yaabay shabaabkan dadka laynaya ma lansa qabqabtaan leeyahay ilaan sida cabdirasiid jaran baa kaaraan laga baaraya warna miyaw lankii halka dhunta haha galangiye waa la eri kowde laakiin haluntan ee maaba dhunsun bilaashana lis wereeriyo hay madeeyo waxaad galanta leedahay gacanaan u naqaane haantaa naga si ka aad beri gashow sido war wuxuu ku yidhi nabadii nolol madaxweyne lafdigare waa ku kalsoon tahay war horta garaanba waa ku kalsoon tahe waa salfadhiisilaada war waxaa la yidhi axaddaa la salfadhiisina horta kaala nabad iyo nolol nin lagu kalsoon yahay kuma kalsoonaata miyaa iyadu war waxaa la yidhi dowladdii shaqaynaysay oo talada shaandhaysay sharci ay ka filayeen bulshadu lagu shirkoobaahe shaki inay abuurtiyo ma ahayn shuush siyaadaahe shareecada ninkii soo batoo shiikh la leeyahayna inuu shaaciyo been mutaxan sheego ma ahayn oo niga warkaagu maanta gabay u eka abwaan guuraan ka soo haday war waxaasu gabay ma ahane waa aragti dabago'an war abwaan bacadlashongana wuxuu yidhi been kastoo la sheegaba run baa sharaf dilkeeda ah shilalkaan u wada saarannahay beliya shaydaan shacabkii galmudug baa nohooshuusku weeraray shartii nabad ii nolaal sheeg shaakira ka xanaaqe madaxweyne noqdee madaxweyne noqdee sharci qaar shacnigoodaan ka sheekaynaa maasidi madaxweyne ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakir wuxuu yidhi maadaama dowladda madaxweynenimada aan kala hormarnay hanoo tanaasujo war nimanyow dowladda arbahay godka arbacada sheekh shaakir baa shalay uga horreeyey waana ka qabsaday oo godkaa iminka isagaa degan war waxaas arbacay ku hakan mayse arbacada xigtay u guurtay xadbayna ku sii cabaar furatay war madaxweyne doctor sheekh shaakir khudbadiis dhegaysateen aysan ilaahay fadligiisa waxaad beryahan ku mashquuliseen oo ummaddana aad ku waasheen saacado gudahooda baanu ku dhisnay madaxweyne anigan aan ka ahay ee nabad iyo nolol waxaan ugu baaqayaa dowladanadii waay meesha aydaa soo gaarsiisay meeshii baan ka sii wadnaaho hanoo tanalasunsho yeeri
islamadiibirad awaamiraha deedii mayariga saasana shuclaanta beledka lagu haayana ma rabno madaxweynihii la rabayna waaba aniga madaxweyne kaloo la dooranahayana ma jiro shir dambana magaalada laguma qaban karo cidbii qabatana ciidamada amnigaanu u xil saarnay war war ma haysaane xaafna gaalka ayaa maanta wuxuu ku doortay guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ku xigeen tushna waa yidhi madaxweynihii rasmiga ahay aniga weeye tushow tush lama ceelshaan qatifow qatif bandarow ra's miyuu yidhi war madaxweynihii galmudug cabdikariin guuleed si sharaf leh xulka ku wareeji madaxaas maxaa ku dhacay waaba ka wen yahay war madawiin haafoli baaray ha adeer waad khaldan tahay nin welba taagtiisa uu tallaabsanahayaa madaxweynaha lagu kalsoon yahay galmudugna waa aniga war jubbaland saddex madaxweyneha ka soo baxday axmed madoobe bishaan laga aqoonsiyahay galmudugna nabadii nolol kee keenta aa la aqoonsan doonaa war war maysaan galmudug aadna ku waalateene gadoo ciidamaa lagu daadgureeyey waayahan oo dhanna waa tii lagu sii guraayey aroo janankii la raadinayay maa meesha lagu sheegayne xambaaban ku maqlaayay inuu isagu hogaamin doono kollayba waxaa la yidhi kuwii xabsiga ku ilaalinaya asaga taliya u noqdo horey inuu sii raacin aryaadhaha war ma haysiina nairobi waa la isugu tegay farmaajihii uhuru maa kulmay afweerkii abiy axmed maa tegey aryaadhaha warka hayga dhex gelinaya idhegansan madaxweynaha puntland siciideni madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynihii hore puntland cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya senatar cumar cabdirashiid iyo kuwo kaloo badan nairobiyay isugu tageen war cabdirashiid janan in farmaaja ka maqnaa meeshaas aryaadhaha warka aan idin waday madaxweyne siciideni waxa uu yidhi shabaab in lala diriiro lama rabo haddii la rabo in lala diriiro muddo dhinnahaa lagu soo afjari lahay laakiin dowladdu umaba socoto xaggoor inta kalea laga rabaa inay iska dhacshaan wardani waxau yidhi dowladdii dhaxa waa burburtay wax la isku halleeyaana ma jiraan marka anigu warkiisa astakfirulahan ka leeyahay ilaan anigu sidiisoo kale nairobi ma jooge war boosaaso in laga qanuudo muxuu sheega wey war niyow sheekadaas dhoobo garana xilkiisa ku waayey boowe puntland oo dhan baan gareen ka shaqayn bareedh puntland oo qura maahee laan oo dhan baan gareen dhalin aryaadhaha anigu madaxweyne siciidani warkiisa waxaan ka leehay how ninkii duumaya dowladan sanakaalow diyaarsa ahaa ninkii duumaya dowladan sanakaalow diyaarsa ahaa maaho war war mahaysiine madaxweyne sheekh shariif iyo james iswan ingiriiskay ku kulmeen waxayna uga hadleen doorashada soomaaliya war sheekh shariif ma dhaarta markaas wallee anigu waxaan u malaynayaa james iswaal waddadii haysamuu taataabanayaaye dowladda anay inay ku qaatumaysato warnimiyo maysiin war sidey james iswaaliyonay kii kale doolnimamoota la eraay gaabki isla daladeena war maye waa duqowda beesha lixaad war adara war ma haysaane qarankii somalilan caartaasuu maraya laakiin idinku cirna ma joogtiin dhulna ma joogtiin arooya beentiisatay haddaan xaan ku rorognaa war agamaka teegin ideel gaari abdulow warfaado dadka beenta ka daa meeshu sidii muuse u handaraabay bay weli u handaraaban tahay waana loo baqayaa adiga waan ku fahanna qoladii geela laga dhacaad ku jirtay war adeero inankani cirruu la halaagsan yahay yaan arrinkiisa naloo qabanin war xisbiyada mucaaradka somalilan sidii muuse bixi u handaraabay handaraabka iska qaateen war uniib nabadiin oosini handaraabasi handaraabta lagu qabsani war handaraabka imika laba quful baa loogu daray etoobiyana laga soo ammaanaystaa la yidhi war annagaba elatariya mid laga soo ammaanaystaa nala ku handaraabay xasan shiikh iyo shiikh shariif xaa ku dhacay weli ma aqbalin handaraabkee war libee hoolagaada u baradi hoobtaanka dhibu waa la eri war weligii baa handaraabkaa ku jira adeer yaa qaran dumisnimada joojiya iyo mucaaradada horta ilaahaan idinku dhaarsiye kaamirooyinku dadkii miinooyinka ku xidhaya masawiri diideen aryaadhaha war ma haysiina aqalka sare waxaa ka dhacay kaftan dhable yaab leh gudoomiya cabdi xaashiyaa sanatar u yeeroo yidhi kaala qur-aanka noogu fur ka kadibna xaaji muuse suudiyaa gacanta taagan wuxuuna yidhi sida aqalkan loo bilaabay aniga iyo cabdi qaybdid marna nalooma yeerin oo nalama dhihin qur-aanka noogu fura mugama waxaad isleedihiin odayaashaanu qur-aan xabad kama yaqaaniin ou yidhi horta cabdi iyo xaajigaba waa la yaqaan wixii lagu bartana qur-aan ma ahayn araasuug iyo shirka maa lagu barta haye wow maa lagu yaqaanaa nimayow talama hayna maantii teena timaado nin muslim dhiba intiis ma helaayo war adeer faatixadii miyaa ilowday ayow
war mahadsan yihiin saaxiibada xubinta karamaan barnaamijka intaas ayuu caaw ku dhayahay waxaan kaga tegaystay bilowda barnaamijka aan iga ballan qaaday tan intaan barnaamijka dib ugu kami doono nabad ahaada saaxiibayaal
dabka intiis dalalka kaduugi lamba dareerow daldaladawi dawlii umbahno wadaneeyaw dawlii umbahno وضمن الدولي بدي دونك هايتي ملايكي دبراي ودوكو دلدراو دوبدو كرسداو سنكنا كديدي دولي باهناي وضمن الدولي باهناي وطني دولي بدي دينك هايتي ملايكي دبراي ودوكو دلدلاو دبدو كرسراو سوكو كدري دولي مباهي وطني دولي مباهي dadkan qulqulaaw dalko kalad uguuraad dararaw dhammaadin dugaga omi dawliin baahnaay wadaneeyo dawliin baahnaay wadaneeyo dawliin baahnaay dadkan qulqulaaw dalko kalad uguuraad dareeraw dhammaaday dugaagga aamay dawlii ubaahanaay wadaneeyo dawlii ubaahanaay wadaneeyo dawlii ubaahanaay dudaleeno derbaga iifidaayan daroogaysiin baaburkii dareeraan dugobsadaayan dugsiin baanaay wadaneeyow dawliin baahnaay owladun dareelo derbaga jiifdaaya daroogaysniin baburkii dareeraw dub obsadaayan dugsiin baahnaaya wadaneeyow dugsiin baahnaaya wadaneeyow dawliin baahnaaya dalkan burburay duroway rafaadi dudoomiya aboorkii daaro kudheeli dhabuuro kaduubi dadkii lafaashi dalaalayalan dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay ah wadaneeyaw dawliin baahnaay dalkan burburay duroway rafaadi dudumiya aboorkii daaro kudheeli gabuuro kaduubi dadkii lafaashe daleelayalan dawliin baahanaay wadaneeyaw dawliin baahanaay ah wadaneeyaw dawliin baahanaay dalkan burburay dudumay halaawi gashinkood dabaalaw daacuu kasheenaw dawliin baahanaay wadaneeyaw dawliin baahanaay wadaneeyaw dawliin baahanaay dardarti rasuulkii shareecadeen diinte layska dhega daboolaaf hagga la duugan dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay dardarti rasuulkii shareecadeen diinte layska dhega daboolaaf hagga la duugan dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay ah wadaneeyaw dawliin baahnaay daayartaan fiiri digisho karooran meelu dawarsadaayaan karlaan dareeran dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay ah wadaneeyaw dawliin baahnaay daayartaana fiiri digisho karooran meelu dawar sidaaya karlaan dareeran dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay